بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن الحسين النيسابوري رحمه الله تعالى ويكبر عليه أربع تكبيرات ويكبر شخص جنازة تكني عليه على الميت ميت كدشي سوحو تكبير سدا أربع تكبيرات afar takbiir ayuu meydka dushiisa uu ku takbiirsan halkan sheekhu wuxuu ka bilaabay qaabka salaada janaasada loo tukanayo maadaama hore aan usoo qaadanay oo sheekhu uu yidhi qofka muslimka ah hadduu geeriyoodo waxaa muslimiinta kale waajib ku noqonaya afar arrimood inay sameeyaan in la dhaqo in la karfano iyo salaatuljanaasa in lagu tukado iyo in la aaso afartaa mas'alo ayuu sheekhu inoo soo sheegay halkan wuxuu ka bilaabi qaabka loo tukado salaada janaasada wayukabiru shaksigu calayhi meydka dushiisa arbaca takbiiraatin afar takbiir ayuu ku takbiirsadaa afartaas takbiir waa afar takbiir oo loo nidaaminayo loo tartiibinayo sidan soo socota oo sheekhu inoo sheegi doono raximah allahu tacaala ولذلك أفرت تكبير وحاتسنا يا حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى الجشاء النجاشية نجاشي قيرديسي أي كور بحيي رسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه maalintii uu xabashada ku geeriyooday najaashi waa boqorkii xabashada xilliga ahaan jiray nabiguna sala allahu caleyh wasalam wuxuu joogay magaalada madiina marka wuxuu yidhi najaashi wuu geeriyooday aanu janaaso ku tukano janaasatlghaa'ib weye mucjisooyinka nabigayna ka mid tahay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi leanna dhulkaa xabasho nabiguna sala allahu caleyhi wasalam magaalada madiina almunawara ayuu joogay halkiisaa ilaahay subxaanahu watacaala ku ogeysiiyey inuu boqorkii xabashada uu geeriyooday marka rasuulku sala allahu caleyhi wasalama wa kharaja bihim dadkii ayuu la baxay ila almusalla makaankii lagu dukan jiray janaasooyinka ayuu dadka ula baxay fa safa bihim dadkii ayuu safay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa kabara calayhi arbaca takbiiraatin najaashina nabigu sala allahu calayhi wasalam halkaas uu uga tukado afar takbiir ayuu nabigu takbiirsaday sala allahu calayhi wasalam yaqra'u shaksigu wuu akhriyaa alfaatixata suurata alfaatixa ayuu akhriyaa bacda aluulaa bacda atakbiirati takbiirtii ka bacdi ayuu faatixo aqriyaa takbiirtaasoo al-uulaa ee ugu horreysay kow markuu takbiirta ugu horreysa uu takbiirsado allaahu akbar uu yidhaaho wuxuu akhrinayaa faatixadii wa yusallii cala annabiyi nabiguu ku salliyaa sala allahu wasalam wabaaraka calayhi bacda takbiirati takbiirtii ka bacdi nabiguu ku salliyaa sala allahu calayhi wasalam takbiirtaasoo athaaniyati ee labaad faatixada markuu dhammaystiro allaahu akbar ayuu leeyahy nabigu ku sallina sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wayadcuu lilmeyti meydka ayuu u duceeyaa bacda takbiirati takbiirtii ka bacdi ayuu meydka u duceeyaa takbiirtaasoo athaalithati ee saddexaad markuu nabiga ku salliyo sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar markuu yidhaaho ducadiiu bilaabi haddana meydku uu ducay ducada marka inta ugu yar oo waajibka uu ku dhici karo allaahuma kfir lahu warxamhu ugu yaraan intaas hadduu qofku yidhaaho ducadii meydka way ka dhacday salaadii janaasaduna way u ansaxday allaahuma kfir lahu warxamhu ilaahu meydkan u dembi dhaaf oo u naxariiso intaas hadduu qofku yidhaaho waajibkii wuu ka dhacay xagga ducadii meydka laakiin sida wanaagsan ducadan dheer inuu akhriyo soo socota waa ducadii nabigu uu akhriyi jiray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fayaquulu wuxuu leeyahay wakhtigii ducada markii la gaaro allaahuma haadaa cabduka wabnu cabdik kharaja min rawxi dunyaa wa sacatiha wa maxbuubuhu wa axibaa'uhu fiiha إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين يعادي النبي وآخره جريه صلى الله وسلم وبارك عليه فيقول حليه اللهم إلهيو هذا كان عبدك أدون كاجيو وابن عبديك labadaadii addoon meydkii ay dhaleen labadaadii addoon meydkii ay dhaleen weeye carruurkii ay dhaleen kharaja wuxuu ka soo baxay meydkani min rawxi dunya adduunyada raaxadeedii iyo wasacatihaa iyo adduunyada waasacnimadeedii wuu ka soo baxay walxaalu adduunyadii ka soo baxay maxbuubuhu ruuxii isagu uu jeclaa meydku iyo wa axibbaa'uhu kuwii isaga jeclaaba fiiha adduunyo dhexdeeda ay ku sugan yihiin wixii asagu uu jeclaa iyo intii jecleedba wuu ka soo tegey ilaa dulmati alqabri qabriga mugdigiisa ayuu u soo baxay wamaa ayoladii kii ayuu u soo baxay huwa meydku laaqiihii uu la kulmi doono wixii uu la kulmi doono ayuu u soo baxay kaana meydkani wuxuu ahaa yashhadu inuu qiro an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ilaa anta adiga mahane waxdaka munfaridan keligaa xaalaa tahay laa shariika shariig laka adiga xaal uusan kuu sugnaanin ayuu qiri jiray wa anna muxameda nebiy llaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi cabduka addoonkaagii inuu yahay wa rasuuluka rasuulkaagii inuu yahay ayuu qiri jiray wa anta adigaana aclamu bihi meydka nooga cilmi badan minaa xaggeenna inta annagu aan ka ognahayna ilaahu adigaa ka badan ka og ka badan ayaad ka og tahay asraartiisa iyo waxa uu samayn jiray iyo waxa sirtiisa iyo waxa u qarsoonayd oo dhan bawaatinu umuurihi adigaa yaqaan rabbiyo allaahuma ilaahayow innahu meydkani nasala wuu soo martiyey bika adiguu kuu soo martiyey nasala waxaa loola jeedaa bimacnaa saara dayfan bika adiguu marti kuu noqday wa anta adiguna khayru mansuulin bihi ruux loo soo martiyo ruuxa ugu khayr badanaad tahay rabbiyo oo raxmaddaada ballaaran wascigaaga dembidhaafkaaga aada u dembidhaafaysid addoommada iyo cafigaaga badan wa asbaxa ilaahu wuxuu ahaaday meydkani faqiiran mid u baahan ilaa raxmatik naxariistaadu u baahan yahay wa anta adiguna haniyun ayaa tahay alla ka deeqtoon can cadaabihi oo cadaabkiisa waxba kuu siyaadin maayo rabbiyow waqad xaqiiqa ji'naaka waan kuu nimid raagibiina xaal aan nahay kuwo dalbaya ilayka ilaa raxmatika raxmaddaadaan dalbaynaa uun raadinaynaa shufacaa'a xaalaan nahay kuwo u galliimaya lahu lilmeyti meydkan gelliin iyo codsi u nahay inaad u dembi dhaaftid ood iska cafisid codsigaasaan rabbiyow janaasadan u tukanaynaa allaahumma ilaahayow in kaana meydkani hadduu yahay muxsinan mid wanaag samayn jiray hadduu yahay fasid fii ixsaanihi ilaahu ixsaankiisii u siyaadi wain kaana meydkani hadduu ahaa musii'an bidammi almiimi miimku meeshaa wuu gudaya masii'an uu qoraanay miimku wuu kordhigay waa gudan yahay meydkan in la gudowo wain kaana meydkani hadduu ahaa musii'an mid xumaato samayn jiray hadduu ahaa fatajaawaz canhu ilaahu iska dhaaf oo meydkan xaggiisa u dhaaf oo iska cafi hadduu qof xun ahaa oon kuu cibaadaysanin oo ku caasin jiray ilaahu iska cafiyo fadligaaga ku cafi walaqihi ilaahu la kulmi meydkan biraxmatika bisababi raxmatik naxariistaada sababteeda ridaaka raali noqoshadaada ilaahu la kulmi waqihi ilaahu ka dhowro ka ilaali fitnata alqabri qabriga fitnaa jirta iyo cadaabi ilaahu fitnada qabriga ilaahu ka ilaali wa cadaabahu cadaaba alqabri qabriga cadaabkiisana ilaahu ka ilaali wafsax lahu ilaahu u waasici meydkan fii qabrihi ilaahu qabrigiisa u ballaari oo u waasici wajaafi larda dhulka ilaahu ka fogey can jambayhi meydka labadiisa dhinac ilaahu ardada ka fogeeyoo qabriga ciriirha uga dhigin oo u waasac yeel walaqihi ilaahu la kulmi meydkan biraxmatika bisababi raxmatik naxariistaada sababteeda alamna aamin noqosho ilaahu la kulmi min cadaabika cadaabkaaga uu aamin ka yahay ilaahu cadaabkaaga ka ammaan geli xataa tabcahahu ilaa meydkan aad ka soo saartid aaminan xaalu yahay isagoo cadaabkaaga aamin ka ah ilaa jannatika jannadaada xaggeeda aada u soo saaraysid biraxmatika bisababi raxmatik naxariistaada sababteedana aada jannadaada u soo saaraysid yaa arxam araaximiin inta naxariisata allah ugu naxariista badanow ducadaas uu nabigeenu akhriyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi imaamu shaaficina wuxuu ka soo gurbiyey axaadiista nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayuu ka soo gurbiyey ducadan dheer nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ducooyinka ka sugnaaday waxaa kaloo ka mid a wa asaxu xadiisin fi lbaab ma rawaahu muslim can cawf bni malikin alashjaci qaala wuxuu yihi saxaabiga cawf samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu caleyh wasalam wasallaa calaa janaaza isagoo janaaso ku tukanaya yaquulu xaaluu leeyahay rasuulku sala allahu caleyh wasalam allahuma kfir lahu warxamhu ilaahu u dembi dhaafo u naxariiso wacfu canhu ilaahu iska caafi wacaafihi cadaabkaaga ilaahu ka caafi waakrim nusulahu martiqaadkiisa ilaahu karaame wawasic madkhalahu makaanu gelintiisana ilaahu ballaari meesha aad la geliyey oo qabriga ilaahu waasici waqsilhu ilaahu meydkan ku dhaq dembigiisii bimaa'in wahaljin biyo iyo baraf iyo wabaradin qabow ilaahu marsiiyo ku mayr wanaqihi ilaahu ka saafi garee min alkhadaaya gafafyaalkii uu galay kamaa yunaqa thawbu alabyadu min addanasi marada cad sida looga saafi gareeyo wasakhda wa abdilhu ilaahu meydkan ugu bedel daaran guri daartaasoo khayran min daarihi daartii uu ka soo tegey mid ka fiican oo ka khayr badan ilaahu qabriga uga dhig wa ahlan ilaahu u bedel ahalkaasoo khayran min ahlihi ahalkii uu ka soo tegana ahal ka khayr badan ilaahu ugu bedel wa zawjan xaasna ilaahu u bedel xaaskaasoo khayran min zawjihi xaaskii uu ka soo tegay xaas ka khayr badan ilaahu ugu bedel waqihi ilaahu ka dhowr fitnata alqabri wa cadaab annaar fitnada qabriga iyo cadaabka naarta ilaahu ka dhowr qaala cawfun saxaabiga cawf layidhaha wuxuu yidhi fatamanaytu waxaan tamaniyey an low kuntu ana almayita meydkaas haddaan noqon lahaa midka sidaas ducada cajaa'ibka badan uu nabigu ugu duceeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inaan noqon lahaa ayaan tamaniyey waa liducaa'i rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam calaa dalika almeyt maadaama ducadaas cajaa'ibta leh uu meydka nabigu sala allahu caleyh wasalam ugu duceeyey waxaan is idhi waxaa fiicnaan lahayd meydkaas inaad noqotid si aad u waafaqdo ducada nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka ducadaas ayaa wanaagsan ama midda uu kitaabku noo qorayo midda uu kitaabku noo qorayo riwaayaad fara badan ayaa waxaa ka soo arooriyey imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wayaquulu wuxuu leeyahay fi raabicati ay bacda araabicati oo fiidan waxaa loola jeedaa bimacnaa bacdu sida tacbiirkii hore kuwii hore baanu soo qaadanay wayusalli cala اnabiy bacda ahaaniya ayuu hore ka cabiray sheekhu wayadcuu lilmeyti bacda haaliatina waa cabiray marka tanna waa sidii oo kale bacda waa fii oo bimacnaa bacda loola jeedo wayaquulu wuxuu leeyahay ruuxa janaasada meyd ku tukanaya fi raabicati bacda araabicati bacda takbiirati araabica takbiirtii afaraad markuu ducadan dhammeeyo allahu akbar uu leeyahay ducadan markuu dhammeeyo waa markii afaraad wey marka marka afaraad allahu akbar markuu yidhah wuxuu leeyahay allaahuma laa taxrimna ajra walaa taftinna bacdah waqfir lana walahu allaahuma ilaahay walaa taxrimna ajrahu ilaahu meydkan ajirkiisa ilaahu hanaga qadin ajirka aan ka helayno salaada aanu ku tukanay sagootinta aanu soo raacnay oo soo sagootinay ducada aanu u ducaynayno ilaahu hanaga hoojin oo hanaga qadin ajirka aanu ka heli lahay walaa taftilnaa bacdahu ilaahu gadaashiisana hana fidnayn meydkan gadaashiisa hana fidnayn wakfir lanaa ilaahu annaga noo dhaaf iyo walahu ilaahu meydkana isagana u dhaaf saasuu leeyahay allahu akbarta oo afraad ka bacdi intaasuu akrinaa wayusalimu wuuna salaamo noqsanaa bacda araabicati bacda takbiirati araabica takbiirtaas afaraad ka bacdi markuu takbiirta afaraad iyo intaas yartaa ducada uu akhriyo ka bacdi assalaamu calaykum ayuu leeyahay waa intaasba janaasada janaasada markaas waxa weeye shanigeedu intaasayba sharcigu uu ku soo koobay waa qadar yar w wayudfanu waa la aasaa meydkii sheekha wuxuu ka soo hadlay dhaqidii iyo karfanintii iyo salaatii janaasada saddexdaa mas'aluu ka soo hadlay masaladii ugu dambeysay waa qabrigii iyo aasidii masaladii afraadee ugu dambeysay ka hadlay wayudfanu meydka waa la aasaa fii laxdin il il dhexdiisaa lagu aasaa laxdiga waxaa loola jeedaa waa xufratun fii asfali jaanibi alqabri min jihati alqiblati taasa waxaa la yidhaha laxd xufratun waa god la qodayo fii asfali jaanibi alqabri qabriga dhinaciisa meesha ugu hooseysa laga qodayo min jihati alqibla dhinaca qiblada xigtana god loo qodayo oo markii godkii weynaay la qoday ka bacdi ayaa god yar haddana laga sii dhex qodi godkii weynaayo qabriga ahaa god yaraa laga sii dhex qodi oo dhinaca qiblada loo badinayo dhinaca qiblada loo badinayo kaas marka waa sunno laxdiyaa la yidhaha in god caadiya layska qodo meydkii laysaga aaso waxaa ka fiican laxdiga ilkaas waa godkii weynaay markii la qodo god labaad haddana laga sii hoos qodo isagii oo dhinaca qiblada loo badinayo laxdiyaa la yidhaha xagga sharciga wayudfanu waa la aasaa meydkii fii laxdin il dhexdiisaa lagu aasaa mustaqbila alqiblati qiblada mid qaabishan xaal uu yahay ayaa lagu aasaa oo qibladaana loo jeedinoo waajib weeye in meydkii qiblada loo jeediyo wa yusallu waa la siibaa meydka marka qabriga la gelinayo min qibali ra'sihi madaxiisa jihadiisa jihadaa xaggeedaa laga siibaa birifqin dhimrin iyo naxariis ayaa lagu siibaa marka nacashka laga siibayo oo meydkii qabriga loo loo dhaadhicinayo qabrigii la gelinayo waxaa markaas laga maarmaanoo aadaabta gelinta ka mid ah si naxariis leh ayaa madaxa xaggiisa laga qabanaa dhinaca madaxa dhinaca madaxa laga qabanaa dadna gadaalay ka soo qabanayaan si uusan gadaal gadaal ugu dhicin dhinaca madaxa laga qaban si naxariis leh ayaa looga siibaa nacashka wayaquulu ladii kii wuxuu leeyahay yulxiduhu iilka dhigaya qofkii iilka dhigayey oo godka dhigayey meydka waxaa sunnaa inuu yidhaaho bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illaah sala allahu wasalam wabaaraka caleyh saasaa sunno ah oo qofka meydka jiifinaya oo iilkiisa dhigaya oo godkiisii iyo gurigiisii xaqiiqiga ahaa seexinaya meydka waxaa sunnaa inuu yidhaaho bismi illaah wacalaa millati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bismi illaahi ulxidu waxaan iilka ku dhigaa bismi illaahi magaca ilaahay ayaan iilka ku dhigaa wa calaa millati rasuulillaah rasuulka ilaahay diintiisii sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayaan iilka ku dhigaa saasuu leeyahy oo waxaan iilka ku dhigiyuu leeyahay diintii nabigeenna uu nooga tegey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyo magaca ilaahay ayaan iilka kugu dhigaa wayudjacu wayudjacu waa la jiifiyaa meydkii fi lqabri qabriga dhexdiisa ayaa la jiifiyaa bacda an yucamaqa qabrigii markii la xeel dheereeyo ka bacdi ayaa qabriga la jiifiyaa qaamatan qadra qaamatin joog qadarkiisa wa basdatan qadra basdatin iyo farafidin qadarkeed markii la xeel dheereeyo ka bacdi ayaa la jiifiyaa qabriga yani ulajeedada sheekha hadalkan uu ka leeyahay waxaa weeye meydka qabriga marka la jiifinayo waa in qabriga la dheereeyo ilaa qof dhexdhexaada oo cabirkiisa iyo dhirirkiisa uu dhexdhexaad yahay oo qof aada u dheerna aan ahayn qof aada u gaabanna aan ahayn qof muctadilulqaamo ah oo jooggiisa uu dhexdhexaad yahay ayaa lagu cabirayaa la leeyahay qabriga bal dhexgale istaag intuu istaaguu gacmaha sidaa u fidinahay marka gacmuhu saa u taagahay fidinahay gacmaha isagoo sidaa u taagay qofkaa muctadilkaa markuu qabrigii laqo oo ku cabir noqdo qofkaas markaa kabacdi yaa la jiifin oo meydkii meesha la dhigi yani sida shareecadu ay u ixtiraamtay qofka bini aadamka ah khusuusan qofka muslimka ah qofka muslimkaa qabrigiisa iyo sida loo xanaaneynayo sida iilka loo dhigayo sida shareecadu ay u ixtiraamtay oo u karaamaysay laakiin hadda xilligeennan la joogo qabri intaas la eg cid qodaysa waaba yar tahay shareecada sidaa u tadbiiqinaysa qofka ugu roona waxay qodi qabri uun xoogaa uun ilaa maaragtaay gaaraya caloosha iyo qofka ugu weyn xabadka iyo qabri gaaraya ayaa la qodi bal istaag iyo farafidin iyo iska daa hawsheedaas marka laakiin sida sunnada ah waa sida waajibku wuxuu isaga dhacayaa in qabriga uun la gaarsiiyo heer dugaagta iyo bahalladu aysan qodan karin meydka intaas horta waajibka waa ku dhacaya laakiin sidan waa sida fiican oo sunnada ah sidan sheekhu hadda uu noo sheegayo sida sunnada ah oo waafaqsan sunadii nabigeena salى اllahu wslm wbaaraka calayh waxaana tusinaya xadiiskii abu daawuud xadiiskii abu daawuud can hishaam bni caamir qaala wuxuu yihi saxaabigu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi ixfiruu qabriga qoda wa awsicuu ballaariya wa axsinuu hagaajiya qabriga markaad yani qabri ballaaran oo wanaagsan qodow kuu yidhi rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wayusadaxu waa la fidiyaa alqabru qabrigii waa la fidiyaa walaa yubnaa lama dhiso calayhi cala alqabri qabriga dushiisii lama dhiso walaa yujasasu lamana nuuradeeyo oo nuurad iyo wixii la mid ah lagama dul dhisayo walaa ba'sa baas ma lahan bilbukaa'i ooyintiina dhib male cala almeyiti meydka dushiisa in lagu ooyo dhib ma lahan min gayri nawxin qayla la-aan walaa shaqi jaybin iyo jeebka dilaacintiisa la-aan dhib male ooyinta noocaas wayusadaxu alqabru qabriga waa la fidiyaa yacni tasdiixa ulejeedada laga leeyahay waxaa weeye wax sidii dudun u taagan oo hal meel carradu ay ka kuusan tahay laga dhigi maayo carrada qabriga waxaa lasoo dulqaaday ilaa qadra shibrin ee carrada kor loo qaaday taaka qadarkeed markaasaa sidaa carradii loo wareejinaya loo simahayo waxaa la diidahayaa dhexda kaliya in dudun sidaa looga taago meelihii kalena ay maran yihiin oo geeskaas dhinaca xiga iyo geeska kale carradii laga daayo dhexda kaliya carro loo yeelo sidii dudun oo kale lama ogola waa in markii qadra shibrin hal taako qadarkeed markii la kor yeelo qabrigii oo carradii la kor yeelo ayaa saas loo fidinayo carradii oo dhinacyadiisa ay isla egyihiin markaa fidinta saasaa loola jeedaa ee fidinta macnaheeda ma aha in dhulka lala ekaysiyo lala tirtiro macnaha loolama jeedo tirtiriddaas walaa yubnaa lama dhiso calayhi cala alqabri qabriga dushiisa lama dhiso walaa yujasasu mana la nuuradeeyo oo nuurad iyo dhismo looma sameeyo qabrigii dushiisii masaladan ulojeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye binaha qabriga labaa loo kala qaaday dhismaha qabriga la dhisayo haddii qabriga qofka meesha lagu aasayo uu yahay makaan musabal ah musabal waxaa loola jeedaa yacni meel waqafa meel waqaf dadweynahoo dhan iyo muslimiintao dhan loogu talagalay in lagu aasay haddii qofka lagu aasayo dhismuhu markaa wuxuu noqonaa xaaraan in la dhiso waaba xaaraanba waa lagu dembaabay yani meel waqafa liannahu dhismahaasi waxaa loo diidaya waxaa weeye inuu ciriiri keeno ilaa qofkii muslimiintii meeshii loogu tala galay qofkiiba haddii uu qabsado afar qof lix qof intii lagu aasi lahaa qof walba haddii loo soo dhiso oo guri weyn looga dul dhiso qof walbaba afar qof shan qof intii lagu aasi lahaa waxaa imanaya waqafkii inuu ciriiri noqdo oo dhulkii ciriiri uu ku noqdo marka qof walba waa in xaqiisii la siiyo qof walba meesha lagu aasi lahaa xaqiisii waa in la siiyo aan dhisme lama ogolo haddii meeshu ay waqaf tahay oo muslimiintao dhan lagu waqfay waa xaaraan in la dhiso oo la nuuradeeyo laakiin waxaan dhib lahayn wax qadar taako iyo wixii la mid ah taako iyo qadar wixii la mid ah haddii qabrigii la calaameeyo meesha waqafka naftiisa calaamo haddii loo sameeyo oo hal buluketi oo kale ama hal fiilo buluketiya saa lagu soo wareejiyo oo ciriiri aan keenayno astaan iyo calaamo loola jeedo oo dhismo kor loo qaadayana aan ahayn oo taakada markaa saa lagu wareejinayo taasi dhib ma lahan liannu nabiga waa ka sugnaatay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo xadiidkii cuhmaan bnu madcuun nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi markuu aasayey saxaabigii la dhihi jiray cuhmaan bnu madcuun wadaca sakhratan dhagax uu labada dhinac uu ka saaray qabrigii rasuulku sala allahu calayh wasalam wa qaala atacallamu bihaa qabra akhii qabriga walaalkay ayaan ku calaamaysanaa uu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka waxuun calaamo loola jeedo oo calaamo loogu talagalay dhib ma laha sida dhagaxa nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh uu saaray oo labada gees uu ka saaray qabrigii cuhmaan binu madcuun ma meeshu haddii tahay meel waqafoo muslimiinta dhan loogu talagalay dhismo waa xaaraan haddii laakiin qofku uu yahay boos isagu uu iibsaday oo dad muslimiina dhammaan in lagu wada aaso aan markaa loogu talagelin dhismuhu markaa wuxuu noqonaa makruuh karaahiya noqonaa in markaa la dhiso guri weyn laga dul dhiso qol in laga dul dhiso waxay noqonee karaahiya waxaa loo ogol yahay qabri hadduuba yahay in calaameyn loo sameeyo bis si dadka meesha maraya ay u ogaadaan meeshan inay tahay qabri oo aysan ku istaagin oo aysan ku fariisanin oo xoolaha markaa aysan ihaanaysanin oo bini aadamkuna aysan ihaanaysanin qofka muslimka ah oo meesha ku aasay calaamintaas uun ayaa loo gol yahay in la calaameeyo mar walbaba haddii marka qofku boos gooni u ah uu yahay waa karaahiyo haddii meeshu ay waqaf tahana waxay noqon xaaraan dee markaas in la dhiso intii qofka la dhisi lahaa oo guri laga dul dhisi lahaa waxaa ka habboon qarashka guriga loogu dhisayo in qur-aan loogu akriyo loona sadaqeeyo leannu isaga dhismahaasi ma gaarayo dhismahan gurigan adiga aad ka dul dhisaysid meydkan wax saameynuhu ku yeelanayo ma laha ajir ka heli maayo isagii wax ajir uu ka helayo ma laha marka qarashkii adiga dhismahan aad dul gelin lahayd oo qarashkii faraha badnaa aad ku bixin lahayd qur-aan ugu akri u sadaqee kaasaa isaga gaaraya meydka amaa waxaan adiga aad ka duldhaysid oo gurigan aad ka duldhaysid wuxuu ku dheefayo meydku ma lahan ilaa calaamaday astaanta isaga loo sameeyo un intaasaa uun ka celinaysa qofka meydka in ihaanada laga ilaaliyo la soo ziyaarto qur-aan lagu aqriyo xoolaha iyo waxyaalahaasna looga celiyo calaamadaas yartaa la wareejinayo laakiin guri haddaad ka dul dhisto waxma ku dheefi maayo qarashkiina wuu kaa baxay isaga waxaa u ah qarashkaad guriga ugu dhisi lahayd oo ka dul dhisi lahayd qur-aan ugu akri sadaqa ugu bixi u sadaqe taasa wanaagsan walidaalika waxaa jirtay qiso oo imaamu nawowi raximah اllahu tacaala markuu geeriyooday ayaa sheekha qola waxay damceen qabrigiisa inay dhisaan ayay damceen imaamu nawowi raximah اllahu tacaala sheekh marka sida la ogsoon yahay dhulkan sham gaar ahaan suuriya gaar ahaan qaryadii la dhihi jiray annawa ayaa sheekha lagu aasay marka sheekha mana jeclayn qabrigiisa inta la dhiso intuu noolaa xataa wuu sheegi jiray oo wuxuu dhihi jiray qabrigeeya waxba laga dul dhisin waa la dhisay marka qabrigii sheekha markii la dhisay sheekha haweeney eeddo ugu aadanayd ayuu ru'yo ugu yimid imaamu nawowi raximah اllahu tacaala qisada waxaa sheegay sakhaawi iyo imaamu suyuudi labada xaafidba laba kitaaboo ay kaga tarjameeyeen imaamu nawowi uga taariikhayeen ay qisada ku sheegeen marka eedadiisuu hurdada ugu yimid imaamu nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi dhismaha ay iga dul dhiseen ha iga dul qaadaan sharcigu ma ogola dadkii marka waa ka dhiga adkaydeen ru'yadaa sheekha laga soo guuriyey waa laga dhiga adayga waxaa la yidhi naga dhaafa ha noo dhisnaado kabacdi dhismihii iskiisu u dumay iskiisu u dumay waxaa dhahaya yani sakhaawi iyo xaafid suyuudi raximah اllahu tacaala waxaana taa lagu tiriyey karaamaadka ilaahay uu ku karaameeyey imaamu nawowi raximah llahu tacaala lannu yaan la dhisin u yihi qabrigii igu markii yani sheekhi amarkiisa ay khilaafeen qabri isagaaba iska dumayba dhismihii ay dhiseen ayuu dumay intuu noolaana ma ogolayn imaamu nawowi raximah llah qabrigii hala daayo yaan la dhisin ayuu dhihi jiray qisada sakhaawi iyo suyuudi ayaa kusoo kala guurinaya labada kitaab oo sheekha ay uga tarjameeyeen wayusadaxu اlqabru walaa yubna calayhi walaa yujasasu walaa ba'sa baas ma lahan bilbukaa'i ooyintii dhib ma lahan cala lmayiti meydkii dushiisii in qofka uu ku ooyo qof qariibkiisaa geeriyooday waalidkiisaa geeriyooday owlaaddiisii mid ka midaa geeriyootay asxaabtiisii dariskiisiiaa geeriyooday qof muslima inuu tiiraanyo iyo murug uu ka murugeysan yahay uu u ooyo sharcigu wax dhib leh oo ooyintaasi ay ku leedahay malahan liannahu nabigeenaba sala allahu wasalam wabaaraka caleyh way ka sugnaatay xadiiskii bukhaari uu warinayay can anas ibni malikin qaal dakhalnaa waxaan usoo galnay maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam calaa abi sayf alqayni ee birtunka ahaa wa kaana di'ran u ahaa mid caanihiisii irmaaneeyey liibraahiim calayhi salaam wiilka nabiga salى اllahu alayh wasalam haweeneydii uu nuugi jiray ninka qabayuu ahaa diri kaasaa la yidhaha xagga luqada carabiga diri waxaa la yidhaha haweeneyda naaska la nuugayo ninka qaba ninka qaba waxaa la yidhaha diri marka nabigeena salى اllahu alيه wasalam wiilkiisii ibraahim haweeneyda nuujin jirtay waa haweeneydii dhashay maan haween kale ayaa nuujinaysay ninkii qabay ayaa waxaa la yidhaha diriyaa la yidhaha ninkii caanaha irmaanayay wakaana wuxuu ahaa di'ran liibraahim calayhi الsalaam faakhada rasuulu اllahi salى اllahu alيh wasalam wuxuu soo qabtay ibraahim wiilkiisa ibraahim faqabalahu wuu dhunkooday washamahu waa ursaday rasuulku salى اllahu alيh wasalam uu carcarafsaday wiilkiisii uma dakhalnaa calayhi bacda dalika markaa kabacdi aan usoo galnay nabiga salى اllahu alيh wasalam alxaal ibraahim yajuudu binafsihi yajuudu uu la sakaraadayo binafsihi naftiisii wiilkii nabigoo sakaraadayo naftiisii ay sakaraadayso ayaan usoo galnay fajacalat cayna rasuuli اllaahi salى اllahu alيh wasalam rasuulka labadiisa indhood waxay guda galeen tabirifaani inay ilimoodaan wiilkiisiioo sakaraadaya markuu arkay rasuulku sala allahu alayh wasalam rasuulku waa ilimooday faqaala lahu cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ku yidhi wa anta yaa rasuul allah adiguna ma ilimoonaya rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam faqaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxu uhi yabna cawf inahaa raxma tani tii la diidayay ma aha waa raxma buu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam ooyintan oo kale waa naxariis naxariistaasaa loola jeedaa mooye tii yani sharcigu uu diidayay ma aha uma atbacaha biukhraa haddana ooyin kaluu raacsiiyey rasuulku sala allahu alayh wasalam faqaala sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ina alcayna tadmacu ishu way ilimoon waalqalba yaxzanu qalbiguna waa murugaysan yahay walaa naquulu mana dhahayno ilaa maa yurdii rabbana wax rabbigan raalli gelinaya mooye wax kale kuma hadlayno wa ina anagu bifiraaqika faaruqidda aadna faaruqday yaa ibraahiim lamaxsuunuuna waan ka tiiraayaysannahayo waana laku muruggeliyey waana laku muruggeliyey firaaqidda aadna faaruqday aadan uga tiiraayaysannahay laakiin ma dhahayno ilaa wax rabbigeen uu raalli ka yahay maani uu rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiiskaas marka waxaa laga ogaaday ooyinta waxaa la didahay midda qaylada leh oo tusinaysa yacni qofku qadaha ilaahay iyo qadarta ilaahayba inuu ka caraysan yahay waxyaalaha tusinaya oo qaylada ah taasaa la diidaya laakiin ilinta shubmaysa lama diidayo ooyintaasoo min hayri nawxin qaylo la-aan ahaatay walaa shaqi jaybin jeebka dilaacintiisa la-aantiisa ahaatay jeebka yani ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye jeebka inagu sidaan u naqaano iyo sida luqadda carabiga u taqaano labay kala yihiin jeeb annagu waxaan u naqaanaa meeshan lacagta iyo aan ku ridano oo qalmaanta aan gashanno qamiiska jeebkiisa iyo shaatiga jeebkiisa kaasna jeeb anagu naqan laakiin luqa alcarabiya kaas jeebka waa ka duwantahay si kaley u taqaanaa luqada carabiga jeeb waxaa la yidhaha meesha qamiiska ama shaatiga aad ka gashanaysid oo madaxa aad ka gelinaysid halkaas furan ayaa jeeb la yidhaha qamiiska meesha madaxa laga geliyo ayaa jeeb la yidhaha ama haweeneyda diraceeda meesha ay madaxa ka gelinayso oo qeybta madaxa in la geliyo loogu talagalay kaasaa waxaa la yidhaha jeeb la yidhaha marka walaa shaqi jaybin maxaa loola jeeda sidii jaahiliyadu ay samayn jireen jaahiliyadii hore qabla bicati rasuulillah rasuulka intaan lasoo saarin sala allahu alayh wasalam jaahiliyadu waxay samayn jireen markii qof xabiibuhu uu ka geeriyoodo saanu intuu yidhaaho maradiisa ayuu saa u kala dilaacin jira yani waa calaamad tusinaysa qofku qadaha ilaahay iyo qadarta ilaahay inuusan raalli ku ahayn calaamad tusinaysa maradiisuu saan u qaban jiray labada dhinaca marka maradii u kala dilaacay dhinaca jeebkaa dilaacay marka meeshii jeebkii ayaa dilaacay mid jaahiliyadii hore ka mid a ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi idaa midtu fanciinii bimaa ana ahluhu wa shuqii calaya aljayba yabnata macbadi gabadhiisuu la dardaarmay wuxuu yidhi idaa mitu haddaan geeriyoodo fanciini iisoo calaacal uu yidhi bimaa ana ahluhu wixii anugu aan ahal u ahaan jiray oo wanaagaygii iyo geesinimadeydii iyo halganimadeydii iyo ka taariikhee wa shuqii calaya aljayba dharkana dildilaaci jeebkaaga iyo dharkan markaan geeriyoodo dildilaaci yabnata macbadi macbad gabadhiisiiyey dharka iyo dildilaaci markaan geeriyoodo marka jaahiliyadda saasay kala dardaarmi jireen ahalkooda marka taasoo kalea sharcigu diidan yahay sharciga noocaasoo kale ayuu diidan yahay wayucazaa ahluhu meydka ahalkiisa waa loo tacsiyeeyaa ilaa halaaثati ayaamin ilaa saddex maalmood ayaa loo tacsiyeeyaa min dafnihi aasidiisii laga bilaabo meydkii markuu afartii mas'alo uu ka soo hadlay sheekhu raximah اllahu tacaala halkan haddana wuxuu uga hadlay sheekhu mas'alo kale sunno ah masaladan sunnada waxaa weeye ruuxa meydkaa dadkii uu ka geeriyooday qaraabadiisii iyo ahalkiisii waxaa sunnaa ilaa saddex maalmood laga bilaabo maalintii la aasay in loo tacsiyeeyo oo tacsiyada marka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye in qofkii la yidhaha allah kaa sabar siiyo ruuxii meydka ahaa uu geeriyooday allah kaa sabar siiyo isagana allah u naxariisto acdama allahu ajrakum wa axsana cazaa'akum wa gafara limayitikum acdama allahu ajrakum ajirkiina allaha weyneeyo wa axsana cazaa'akum sabarkiinana allaha wanaajiyo wagafara limayitikum ruuxii meydka ahoo idinka dhintana allah u dembi dhaafo allah idinka sabar siiyo ilaa saddex maalmood maalinta afaraad lama sunneeyo leanna maalinta afaraad inta badan qofku musiibadii way ka soo yaraanay culayskeedii marka maalinta afaraad inaad adigu ku kiciso oo xasuustayaaba la diiday lama ogola aasidiisii laga bilaabo ilaa saddex maalmood aad qofka u tacziye ugu tegi karta oo leeda allah kaa sabar siiyo allah u naxariiso meydka aad leeda laakiin maalinta afaraad waxaa weeye tacziyadii lama ogola inaad jiraan yani qofkii allah kaa sabar siiyo sidaa leannu xasuusin weeyo murugtii iyo sabarkii maaragtaa uu sabray ayaad kasii baabi'ina waxaad kusii kicine xasuustii xasuustii aad kusii kicin xadiiskii tirmidi ee cabdullahi bin mascuud laga warinayay nabiga uu ka wariyey salى اllahu waslm wbaaraka calayhi ayaa wuxuu ku yihi rasuulku salى اllahu عalayh wasalam man caza musaaban ruux musiibo lagu riday qofkii u tacziyeeya falahu miثlu ajrihi ajirkiisii oo kale u leeyahy ajirkiisii uu sabarka ka helayay mid lamid ah ayuu helaya rasuulku salى اllahu عalayh wasalam walaa yudfanu اثnaani laba ruux lama aaso fii qabrin qabri dhexdiisa laguma aaso ilaa lixaajatin liajli xaaja baahi timid darteed mooye wuxuu kaluu sheekhu ka hadlay raximah اllahu tacaala laba ruux oo meyda hal qabri laguma wada aasayo ilaa in daruuro iyo dhibaato ay timaado mooye dhibaatada waxaa ka mid a ka diiqi اlardi dhulkiioo ciriiri noqday wa kahrati اlmowta iyo dadkii dhintay oo farihii ka batay dadka dhibanayana way bateen dhulkiina waa cidhiiri oo dhul badan looma hayo xaaladaasoo kale baahi waxaa imanaysa labo labo saddex saddex intii markaas yacni daruuradu ay keenayso xasba daruura intii markaa daruuradu ay keenayso ee qabri in lagu aaso markaas way keeni sida nabigana sala allahu calayhi wasalam uu sameeyey dagaalkii uxud markuu dhacay oo toddobaatan iyo dhowr saxaabo ah meesha lagu dilay ayaa nabigana sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu samaynayey laba ruuxba hal qabri uu dagaalkii uxud rasuulku salى اllahu waslm wbaaraka calayhi uu u samaynayay can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey xadiiskii bukhaari ana nabiya salى اllahu alayh wasalam kaana rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu ahaan jiray yajmacu bayna rajulayn laba nin kasta waa kulmin jiray oo min qatla uxud dagaalkii uxud dadkii lagu dilay laba nin kasta oo ka mid a hal qabri uu rasuulku salى اllahu alayh wasalam uu ku kulminayo marka daruuradaas oo kale hadday timaado way bannaan tahay markaa in labo iyo wixii ka badan oo baahidu ay keenayso in hal qabri lagu aaso allah subxana wa tacala